waa axsaab wadani ah waa mar waa mar labaad xubnaha ka tirsan saddexda xisbi qaran iyagaa uga dhow dadka kale oo dee waa xubno xisbiga ka tirsan oo xuquuq iyo waajibaad bay dastuurka xisbiga ku leeyihiin ama xisbiyada ay ku leeyihiin taa macnaheedu maaha muwaadiniinta aan ka tirsanayn axsaabtaas inaanay ka hadli karin ama aanay wax ka odhan karin axsaabtaas waayo marka la leeyay waa xisbi wadania macnaheedu waxa weeye saamayn wadania ayuu dalka ku leeyahy su-aasha ku saabsan khilaafkan ama murankan qarxay shalay ilaa daraad ee ka dhexeeya xisbiga kulmiye aniga sidaa aragtideeda igu muuqato iska dhuxul damba suwan bay ahaydoo anuu intaasoo jeer baan qof ahaan ka qoray anigoo aan ku faanayn gabadii sayidkaa waxaa ku jirtay dhaaxaan jaraadee dheg baan jalaqlaysiin maruu ka hadlayey kofi marka waxa weeye waa khilaaf soo bilaabmay beri hore hore hore hore oo ahayd in dawo loo helo mar hore hore hore oo haddii intaasoo dhan la soo kari waayey waxay ahayd khilaaf ay ahayd in lagu daweeyo shirweynihii saddexaad ee kulmiye shirweynaha saddexaad ee kulmiyena looguma talagelin in arrimaha xisbiga iyo arrimo wadaniga laga hadlo waxaa ku garanaysaan inaanu muranku sal ku lahayn arrimo wadaniya ama arrimo xisbi oo ku jira barnaamijka siyaasiga ee xisbiga ama qodobada lagu murmaya qodobo dastuuriya ama kulmiya waa kii xukunka qabtay ee afartii sannadood uu xukunka hayay wada shaqayntii xisbiga iyo xukuumaddu sideebuu noqday maxaa wax togan ahaa ee lasii barbaariyaa maxaa wax taban ahaa ee laga dhimaa arrimaha la yskuma hayo muranku wuxuu ka taagan yahay waa mawaadiic subjectifa ama daatiya oo ah qof iyo doorashadii qof iyo magacaabidii golo dhexe iyo xulidii guddi fulneed iyo murankeed waxaynkaasa waxaan ka wada dharagsannahay shirweynaha kulmiya ee saddexaad waxa keliya in lala tegey horta caawa haddaad googleka ku dhufatoo tidhaahdo go'aamadii shirweynihii saddexaad ee xisbiga kulmiya ama af ingiriisa ama af carabi ama af soomaali midkaad doonta u qoro horta wkasoo wax ka soo baxaya ma jiraan afka waxaynu ka maqalnay waxaa loo cusboonaysiiyey guddoomiyii iyo ku-xigeenadiisii iyo waxaynkaas afka waxaynu ka maqalnay boqol xubnood baa lagu daray golaha dhexe af ahaan waxaynu u maqalnay toddoba xubnood baa guddi fulinta lagu daray shirweyne guddi fulineed kama hadlo waa awood golo dhexe taasi tan markaynu usoo noqonno ilaa doraad ayaa waxaa lagu dhawaaqayaa shir guddoonkii niman la yidhi waxa weeye shir guddoonkii shirweynaha ayaa ambasador shir jaraa'id ku qabtay dabeedna waxay ku dhawaaqeen liiska xubnaha guddida fulinta oo afar iyo afartana iyo golaha dhexo saddex boqol iyo dheeraada ayaa halkaa kaga dhawaaqeen dabeedna waxay ku magacaabayiin shir guddoonkii shirweynihii saddexaad ee kulmiye oo ka dhacay hudheelka mansoor siddeed iyo labaatankii sagaal iyo labaatankii bishii abril horta shirweyne hadduu xidhmo uu xidhmay ergooyinku siday u kala tegeen buu shirguddoonkuna u kala tegey qolada le ambasador baanu fadhiisanoo shirguddoonkii baa noo liis baanu soo saaraynaa sharcad sharciyad aliyaale sharciyad ay haystaan ma jirto qolada kulmiye ee hoggaankaa ee iyaguna ka soo horjeeda eele wax aliyaale waxay soo saareen ma jirto waxay awood u leeyihinna ma jirto midhkaa gar bay ku leeyihin iyagana mid baa gar loogu leeyay shan iyo labaatankii maalmood ee ay nimankaasi shaqaynayeen maxaa arrinta uga hadli weydeen baa iyagana gar loogu leeyay arrintu ma aha arrin kulmiyo dhex taalla golahan dhexee lagu murmaya waa golaha dhexee soo saari doona madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan soo sharaxi doona maadaama ay sidaa tahay arrin kulmiyo oo khusaysa ma aha waa arrin ina wada khusaysa oo aanu xaq u leenahay oo aanu ka mid nahay daneeyayaasha sidaasaanu arrinta uga hadlaynaa laba arrimood baa wax ka soo qaad leh arrin waxa weeye shirweynayaashan kulmiye ama xasaabta kaleba ha noqdaan iminka kulmiyin baynu haynaaye boqol kun boqol iyo labiyo lixdan ergey baa soo fadhiistay laba beelood labada beelood ee ugu badnaa waxaa lagu soo qoray laba boqol iyo afartan iyo laba boqol iyo afartan waanay noqon karayeen soddon iyo soddon iyadoo kuwa kalena proportional loo eegayay intay noqonayaan laakiin tii dantu dadkan is haysta dantoodu waxay ku jirtay badnaanta waayo dadku markay bataan ay laba kunoo qof noqdaan ay hool soo fadhiistaan ma doodaan codayn lama qaado lama murmo dabeedna waxaa la yidhahdaa dadkaa fara badan oo hadal kale helmayne kala dareera sidaa maanta dhacdo kale dabeedna sidii gorayada ayaa madaxa ciidda la gashadaa qodobka labaad waxa weeye waa in criteria ergooyinku ay ku yimaadiin axsaabtu qofku xubin wuxuu ku noqdaa xisbi criteria inuu muwaadin reer somalilan yahay inuu da-daa yahay inaanu dembi gelin inaan maxkamadii waxaa ku xukumin inuu aqoon caynkaasa leeyahy criteriyihii imika waxa laga dhigay inuu reer hebel yahay macnaheedu waxa weeye inuu daacad yahay inaanu daacad ahayn macno ma samaynayso inuu akhlaaq wanaagsan inaanu akhlaaq wanaagsan macno ma samaynayso inuu fey inaanu fleyn macno ma samaynayso inuu xisbiga ahaan jiray ruug cadaa yahay inaanu ahayn macno ma samaynayso waxa macno samaynaya reer hebel taasaad ku garanaysaa waxyaabaha la isku haystaa inay yihiin waxyaabo shaksi ah waxaa loo baahan yahay maanta shirkaa ay ku qabteen ambasir ay yidhaahdeen liiskoola dhexaanu soo saarnay guddi fulineed baanu soo saarnay horta shirweyne toodaba haddii la raaco gola dhexe iyo guddi fulineed cidimo wada doorato way kala sarreeyaan waxa sarreeya golaha dhexe golaha dhexe ayaa lasoo hordhigaa guddida fulinta golaha dhexea ogolaada shaqa maalmeed bay qabataa guddida fulintu markii loo baahdaa la bedelaa mashirweynaa loogu yeedhaya maalinta la bedelayo arrinta kale muranku ka taagan yahay ee aanay sarayn qolooyinkan kulmiye dhinacay doonaanba ha noqdaane waxa weeye arrinta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa doortay dad wuxuu haystaa kalsoonidii shacbiga reer somalilan waa waxa ugu badan waa qofka ugu awooda badan ee ugu kalsoonida badan ummadda marka la eego doorashooyinkii dhacay qofka xilka caynkaasa hayaa muhmel ma geli karo ma noqon karo xubin guddida fulinta xisbiga kulmiyaha ma noqon karo laba mid buu noqonayaa inuu yahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan keliya oo aanu ahayn xubin caadi ah isagii saylici madaxweyne ku-xigeenkuba ma noqon karaan xubno caadi oo guddida fulinta gala kalaamadoodaaanay ahayn xilka ay hayaan baanay ahayn taasina waa mid kale oo liiskii cadami iminka soo saaray guddiga madaxda ka ah waxaa ku taalla guddida fulinta waxaa ugu horeeya axmed maxamed maxamuud sinaayi madaxweynaha jamhuur madaxweynuhu wuxuu leeyahay awoodo dastuuriya dastuurika afti baa loo qaba arrinta kale sartu ka quuntayoo qoladan gruubkan musabixiyo maxamed kahiniyana daahiriyaa shams shaarica isla soo taagi maayaan in la yidhaahdaan madaxweynuhu xisbiga shaqo kuma laha qolada kalena dayn mayso inay mar walba yidhaahdaan madaxweynaha arrintaa lagala tashadaiyo madaxweynaha ogaa sidaasay shirarka xisbigu soomaalidu waxay tidhahdaa kitaab gurigiisu lidiisay xallaafaday dabeedna wataa liiskii lagu yeedhinaya ambasadar xisbiga markaa arrimihiisa la goynayay maanta cadami markuu ka hadlayey guddidii shir guddoonka isku sheegaysay markay ka hadlayeen waxay fadhiyeen xeradii wasaaradda gaashaandhigga dabeedna dee xaruntii xisbiga guri cas bay iska noqotay laga guuray oo aan waxba u oolin sidaa daraaddeed arrinta liiska la ysku hayaa ma aha arrin kulmiye u taal muwaadiniinta reer somalilan waxaan u soo jeedinayaa inay u dhega nuglaadaan inay dhegta u taagaan golaha dhexe ee kulmiye waxaa la ysgu haystaa magacyadiisa iyo tiradiisa iyo wixiisa waxa weeye mushkilad kaloo kale ma jirto waa cidda soo saaraysa murashaxa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan markay sidaa noqotona wayna khusaysaa waanu ka hadlaynaa ra'yiga iyagaanu ka dhiibaynaa dadka waxaanu ku baraarujinaynaa inaanay u qaadan inay arrin kulmiye tahay kilaabyamaha xisbiyadu ee dana muwaadiniintu ay leeyihiin iyo dana wadaniya ayay ka shaqeeyaan
su-aal baa doonay inaan weydiiyo royaltiisii xisbigii udub ayaa dabcan dad badan ay adigeydiin u baaba-ay oo hawla qorshooyin badan in shacabku welmigooda wax ka qabaan in xisbigan oo xisbi xaakimkii uu qorshahaa galo adigu boob ahaan iyo siyaasi ahaan xisbigaas xaalkiisa maxaad maqay wallaahi waxaan u arkaa uun axsaabtu intay soo socoto soo socoto soo socoto oo soo jirto maalinta ay qasriga madaxtooyada gaadhaan inuu burburkooda halkaa ka bilaabmo mana ahayn inuu ka bilaabmo waxay ahayd barnaamijkii siyaasiga ahaa ee ay ku soo galeen doorashooyinka udub ku gashay kulmiya ku galay kuwa kale soo socdaa ku galeen inay kaga dhabeeyaan xisbiga noolaan waayey noolaaday intii aanu xukuumadda haynin ee dhimanaya markuu xukuumadda tago kolka hore ayaanu xisbi ahayn xisbinimadii ayaan meesha ku jirin waa kaa barnaamijki bahalkii dastuurkii xisbiga kulmiya wax ka qurux badan oo la akhriya garan maayo wax aada u qurux badan weeye waa marka sidiisa loo fuliyo laakiin tii cid allayaale cid dib u eegtay waa kii ka soo baxay shirweynaha saddexaad waa isla kii ka soo baxay shirweynihii labaad ee labadii kun iyo sideedii xaraf laga bedelay ma jiro lama haleelo waayo halkan laguma jeedo hufnaan looma jeedo waxaa lagu ordayaa meel kale iyo madaxtooyada in la fadhiisto dabeedna dadka looga taliyo waxa ayd xisbigu inuu ahmiyad yeesho oo uu muhiim noqdo iminka haddaynu isnaana wax saxa xukuumadda saxmayna waa inaynu xisbiyada saxna waayo halkaasaa dhashaa xukuumadda iyo madaxweynuhu halkaasay ka dhashaan laakiin ti dadkii waxay u arkayaan in qofku uu nafisayo marku ka tago xisbigii ee uu gaadho kursigii madaxweyneha